dee hadalku horta waa inoo dhammaa hala hala magac dhabay ama kacday ama kuguusataya haddii la ii yeeray hadalkaygu waa gaaban yahay hambalyo inaan guddoomiyaha iyo guddiga idhaahdo un baan bay ku habboon tahay intaan kelmadda oran waxaan rabay inaan inaan ku daro oo keliya guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka puntland ka wasaaradahaan anagu shaqo toosaan leenaha wada leenaha runtii hawlo badanna waaba soo wada maray hawlo ay soo mareenna waa jiraan kuwo badanna waa sugayaan guddoomiyuhu runtii dhowr qodob oo codsi ka mid ahaa oo in lagu caawiyo shaqadooda waa runtii waan xusaya waa muhiim wasaaradaha maanta halkan fadhiya iyo kuwo kalona ka maqanba sida anagu shaqo toosha ula leenahayba runtii ula leeyihiin in shaqadooda lagu caawiyo waan codsan lahaa oo lagu taageero kelmadda aan isleeyahay in la xuso way u baahan tahay intay daawanaysa maanta iyo intay dhegaysanaysa waxaynu wada ognahay puntland inay tahay marka soomaaliya loo eego hooyadii soomaaliya dimuqraadiyeynta dowlad goboleedyada inay ugu horreysay dowladda federaalka hatay inay ka weyn tahay dowladdii soomaaliya waxaa la dhisay dowladaan ku meel gaar ahayn afar sano soo dhammaaday mid kalena hadday jirtaa markii ay suurtogeli weyday in hal qof iyo hal cod la sameeyo waxaa la sameeyey waxa la yidhahdaa doorashada dadban oo ka duwan qaabkii ay hore u dhacday iyo qaabkii qorshuu ahaa labadaba qaab wanaagsan buu ahaa runtii dad baa ku soo baxay dowladda federaalka maanta ku shaqaynaysa de anugu kelmad baan rabaa inaan idhaahdo maanta puntland oo hooyadiia nidaamkan qabaaliga ee hadda uu ka dhawaajiyey guddoomiyuhu ee aynu ku soo caanamaalnay ku soo shaqaynay bal inaynu eegno nidaamkii kale dee waxay u taallaa lamarwan guddiga kabacdina waxay u taallaa cid kasta oo mas-uula iyo magaranaysaa sida isimadoo kale iyo cid kastoo ku shaqale arrintaa iyada laakiin mid baan arkaa inaysan suurto gelayn oo ay adag tahay dowladdii soomaaliya ee federaalka ahayd ee puntland aasaastay ee xoogga saartay haddii maanta lagu soo doortay magaranaysaa doorasho dadban wax la yihahdo oo halkii xildhibaan konton iyo kow qof soo dooratay maanta oo two thousand nineteen doorasho laga sugayay puntland inay kii hore weli sii joogto waa su-aal aan anagu hadda ka jawaabi karin laakiin aan xusuusinayo reer puntland